dhalinyarada leh xirfadaha kala duwan ee jowhar ku nool ayaa kale ah qaar ka soo baxay jaamacadaha dalka iyo kuwo weli aan heer wanaagsan ka gaarin waxbarashada haddana waxaa moodaa in ay ka wada siman yihiin qaabka ay u raadinayaan quturyoonka guriga muuse daahir xasan waa dhalinyaro jowhar ku nool da-diisu ay tahay shan iyo labaatan sano jir waxa uu bartay shaqooyinka geerishka gaar ahaan xirfadda goomeystaha waxa uu furtay goob uu ku shaqaysto si mar uu u dhadhamiyo xirfaddii uu bartay waxaana weydiiyey sababta uu jeclaaday xirfadda goomeystaha iyo dhibaatooyinka uu kala kulmo waxaan ahay garaasle oo gaar ahaan oo goomeyste aniga xirfadda aan ku shaqaysta waxay ka mid tahay mootooyinka lowlagoodleyda aan sameeyo iyo taageeradooda iyo waxyaaba la mid ee baabuurada gawaarida aan cagaha suwixii aan u aariyay oo kale adiga waxyaabo badan oo kamadaariyaalne oo celiseen waa iska iibiyaa si fiican midaasne waxaa sabab ee xirfadeyda aan ku shaqaystaa waxyaabaha bulshada aan u qabtaa waxaa ka mid e suwixii baabuurada oo basida xamar ee hoomiyaalka ayay imaadaan cagahaas wixii oo kale kamadaaryaalka iyo waxaas aan ka tuutuusiyo aan ka bedelaa baabuuradana wixii caga kasoo banjaro kale aan u sameeyaa suwixii oo kale ii yimaadaan horta si fiican adiga waxyaaba aan ka hela waxaa ka mid a suwixii adiga mar afar doolar ka helaa mar toban doolar say u kala badan yihiin marba maalinba waxay say u kala badan yihiin shaqadasay u kala badan tahay lacagta u kala badan tahay wallaahi waxaa iska jirto dad dadka qaarkooda lacagihii oo lacaga aan laga helinna iska jirto mar marka qaar waxaaba iska weynaya lacagtii meeshii aa ku jirta kirideeda marka qaar aad iska weynaysaabo mar waa hele marna ma helaysid marka dadkii baabuuryadiina waa isku dhib qabnaa sideedana iskaga wadnaa waxaa macaamiisha inaan soo dhaweyna ku khasbannahay dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sanadkan waxaa moodaa in ay ku tartamayaan xirfadaha inkastoo ay kala dhib badan yihiin haddana waxaa muuqata yoolka ama hadafka ay ka leeyihiin nolosha